sharciga ku noqoshadiisa cutubka lix iyo labaatanaad oo markaad geshid dalkii rabbiga ilaahaaga ahu uu dhaxalka kuu siinayo oo aad hantido ee aad dhex degto waa inaad keentaa midhaha dhulka kuwa ugu horreeya oo dhan kuwaasoo aad ka guran doonto dalka rabbiga ilaahaaga ahu uu ku siinayo oo waa inaad dembiil ku riddaa oo kolkaas waxaad tagtaa meesha rabbiga ilaahaaga ahu uu u dooranayo inuu magaciisa halkaa dhigo oo waa inaad u timaaddaa wadaadka waagaas joogi doona oo waxaad ku tidhaahdaa waxaan maanta u qirayaa rabbiga ilaahaaga ah inaan imid dalkii rabbigu ugu dhaartay awowyaasheen inuu ina siinayo oo markaas wadaadku waa inuu dembiisha gacantaada ka qaadaa oo uu hor dhigaa meesha allabariga oo rabbiga ilaahaaga ah oo markaas waa inaad jawaabtaa oo rabbiga ilaahaaga ah hortiisa ka tidhaahdaa aabbahay wuxuu ahaa mid reer suuriga ah oo warwareega wuxuu ku dhaadhacay masar oo halkaasuu degay isagoo reerkiisu yar yahay oo halkaas wuxuu ku noqday quruun weyn oo xoog badan oo tiro badan markaas masriyiintii wax xun bay nagu sameeyeen oona dhibeen oo waxayna saareen addoonnimo culus oo annana markaasaannu rabbiga ah ilaahiyo awowyaashayu u qayshannay kolkaasaa rabbigu codkayagii maqlay oo dhibkayagii iyo hawshayadii iyo dulmigayagii arkay markaasaa rabbigu dalkii masar nagaga soo baxshay gacan xoog badan iyo cudud fidsan iyo cabsi weyn iyo calaamooyin iyo yaabab oo meeshan buuna keenay oo wuxuuna siiyey dalkan oo ah dal caanaya malab la barwaaqaysan oo haatan rabbi ow waxaan keennay dhulkii aad i siisay midhihiisii u horreeyey kolkaas waa inaad midhaha hor dhigtaan rabbiga ilaahaaga ah oo aad ku sujuuddaan rabbiga ilaahaaga ah hortiisa waa inaad adiga iyo karee laawi ah iyo qariibka idindhex joogaaba ku faraxdaan kulli wanaagga rabbiga ilaahiinna ahu idin siiyey adiga iyo reerkaagaba oo markaad wada dhammaysid bixintii meel tobnaadyada aad ka bixinaysid midhaha kuu baxa sannadda saddexaad taasoo ah sannaddii bixinta meeltobnaadyada waa inaad siisaa karreel laawi iyo qariibka iyo agoonta iyo carmalka inay irdahaga gudahooda ku cunaan oo dhergaan oo rabbiga ilaahaaga ah hortiisa waxaad ka tidhaahdaa anigu gurigaygii waan ka soo bixiyey waxyaalihii quduuska ahaa oo sidaad iigu amartay oo dhan ayaan u siiyey kan reer laawi iyo qariibka iyo agoonta iyo carmalka amarradaadii midna kuma xadgudbin mana aanan iloobin iyagii oo iyaga wax kama cunin anoo barooranaya waxna kama qaadan anigoo nijaas ah qof dhintayna wax ugama siin waan dhagaystay codkii rabbiga ilaahayga ah oo waxaan sameeyey wixii aad igu amartay oo dhan rabbiyow hoygaaga quduuska ah oo samada ah hoos ka soo fiiri oo barakee dadkaaga reer banu israa'iil oo dhulkii aadna siisay oo aad ugu dhaaratay awowyaashayga oo ah dal canan iyo malab la barwaaqaysan maanta rabbiga ilaahiinna ahu wuxuu idinku amrayaa inaad qaynuunnadan iyo amarradan yeeshaan haddaba sidaas daraaddeed waa inaad xajisaan oo aad qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan ka yeeshaan oo maanta waxaad rabbiga u ballanqaaddeen inuu isaga ilaah idin yahay iyo inaad jidkiisa ku soconaysaan oo aad qaynuunnadiisa iyo amarradiisa iyo xukunnadiisa xajinaysaan oo aad codkiisa dhegaysanaysaan oo rabbiguna wuxuu maanta idiin ballanqaaday inaad ahaanaysaan dad hanti isaga u ah siduu idiin ballanqaaday iyo inaad xajinaysaan amarradiisa oo dhan iyo inuu idinka saramarinayo qurumaha uu sameeyey oo dhan xagga ammaanta iyo xagga magaca iyo xagga sharaftaba iyo inaad rabbiga ilaahayna ah u ahaanaysaan dad quduus ah siduu yidhi